أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaka waa subax talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus subaxnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataib ayaa shalay baahiyey muuqaal soo bandhigaya firxadka maleeshiyaadka riddada kadib howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafi lagu dilay qayb oo ka mid a magaalada garoobe ee xarunta maamul goboleedka ashaadaladirarka isku magacaabay puntland faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo khasaaro badan dhaliya oo maleeshiyaadka riddada shalay ku dhex maray duleedka degmada beled xaawo ee gobolka geedo munaasabad ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatada degmada tiyeeglow islamarkaana ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday degmada labaatan jirow intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kanaalka wararka ee kataib ayaa shalay baahiyey muuqaal soo bandhigaya firxadka maleeshiyaadka riddada kadib howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen khaalid xasan
الجنان فلا يبالي أنال القتل أن حاز انتصارا فطوبى ثم طوبى ثم طوبى kataib al ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay muuqaalka noo soo bandhigayo jabka gaaray maleeshiyaad murtadiin ah oo duulaan kusoo qaaday qaybo ka mid ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada dayniil ee magaalada muqdisho muuqaalkan uu baahiyey kanaalka alkataib ayaa la daawan karaa qadar laba daqiiqo ah inta uu socday muuqaalkan ayaa waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo goobta dagaalka si koox kooxa uga firxanayo iyaga iyo gaadiidkoodaba
فرارا أجابوا داعي المولى فهبوا إخافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحب في الهيا فرارا كما رام الجنان فلا يبالي أنال القتل أن حاز انتصارا فطوبى لمن صارت له الجنات دار نحيا الصرارى كذاك الراكب الأبطال تترى يبقى ذكرها لمن استنارى وهم الناس أن القتل عار وإن العار أن نحيا الصبارى راكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارى
waxaad wada dhegaysateen warbixintii walaalkeen khaalid wiil dhallinyaraah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qeybo ka mid ah magaalada garoobe ee xarunta maamul goboleedka ashaadaladirarka isku magacaabay puntland sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah wadayaasha mootooyinka ka howlgala magaaladaasi dilkan ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah uga dhacay xaafadda naase hablood ee magaalada garowe wiilka la dilay ayaana magaciisa lagu sheegay khadar cabdi yuusuf nuur oo wada ka ahaa mootobajaaj si rasmi ah looma ogaa cidda dishay wiilkan dhallinyarada ah ee ka mid ahaa wadayaasha mootobajaajta walow wararka qaar ay sheegayaan in kooxo burcadaha ay ka dambeeyeen dilka waxaana dhacdadan ay hadalheen weyn ka dhalisay magaalada garowe wararka ayaana intaasi ku darayah in dilka loo adeegsaday tooreey ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxay si caro leh uga hadleen dhacdadan waxayna sheegeen in kiisaska cayankan ah ay muddooyinkii dambe kusoo badanayeen magaalada laguna beegsanayo dadka rayidka ah waxa weeye annaga timir xabaaltaal baan noqonnay maalin walba wiil baa nalaga dilaa marka annaga waxaan rabnaa inaa aan hello cadaalad baan rabnaa inaan hello haddii kale meydkayaga waa qaadanaynaa jigjigoy meydkaaga wadaan ka dhigaynaa waxay galaysaa dawaanka wiilashayada maalin walba la laynayo maalin walba wiil cabdaalkaa nalaga dila ay laba cali isweydiin labaatan jira buu ahaa aniga walaalkay buu ahaa adeerkay baa dhalay marka annaga cadaalad baan rabnaa maanta talaagadiina maxay ahayde waa naloo diiday maamulka shahadla dirirka ah ee puntland oo dareemay culeyska dadka sida weyn ugu warceliyey falkan ayaa soo saaray qoraal kooban kaasi oo uu ku sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan kiiska sidoo kalena gacanta kusoo dhigeen xubno ay sheegeen inay ku tuhunsan yihiin in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen dhacdadan lagu dilay wiilkan dhallinyarada ah ayaa ah mid uu mugdi badan ku jiro horey sidan oo kale dilal ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa ku lug yeeshay maleeshiyaadka maamulka ridada puntland dhanka kale waxay dhacdadan kusoo beegmaysaa xilli muddooyinkii u dambeeyey magaaladaasi ay ku soo badanayeen falalka kufsiga ah ee loo geysanayo ragga iyo dumarka mahadsaned cabdulqani faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalla culus oo khasaaro badan dheliyey oo maleeshiyaadka riddada shalay ku dhex maray duleedka degmada beled xaawe ee gobolka gedo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaallo khasaa'ir badan dhaliyey oo maleeshiyaad riddada ka tirsan shalay ku dhex maray duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gedo dagaaladan oo u dhexeeyey maleeshiyaad kala taabacsan oo kuwa riddada jubbaland iyo kuwa kooxda riddada ee xasan gurgurta ayaa shalay waxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo tuulo amiin oo dhacda duleedka magaalada beled xaawo waxa uu dagaalkani yimid markii maleeshiyaadka uu wato murtad cabdirashiid janan ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay halkaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka riddada ee jubbaland dagaallo kooban kadib maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa la wareegay goobta dagaalka iyadoona maleeshiyaadka riddada jubbaland uu faraxdeen dhanka magaalada mandheera ee dhulka n f d kadib markii dagaalka lagu jebiyey inta la xaqiijiyey dagaaladii shalay waxaa ku dhintay ku dhowaad ilaa iyo toddoba ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah kuwaasoo isugu jiray saraakiiliya askar halka tire intaasi ka badan ay dhaawacmeen dhinaca maamulka riddada jubbaland ayaa dagaaladaasi looga dilay laba sarkaal oo watay ciidankii u dagaalamayay axmed madoobe kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray xuseen giif oo ahaa taliyaha booliska jubbaland ee gedo iyo farxaan udowa oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka daraawiishta jubbaland ee beldaxaawo sidoo kale dagaaladii shalay waxaa ku dhaawacmay aadan dhafuri oo ah taliyaha booliska kooxda riddada ee gedo kaasoo la sheegay inuu soo gaaray dhaawac halis ah muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay maleeshiyaad uu hogaaminayey murtad cabdirashiid inakorey oo ku sugan saldhigii lagala wareegay maleeshiyaadka riddada jubbaland ee duleedka magaalada berdaxaawo mahadsaned abuusheyba munaasabad ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatada degmada tieglow islamarkaana ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday degmadaasi warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan
xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha alayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nabadoonno waxgarad iyo marti kale waxaa xafladan qabanqaabadeeda iska lahaa maamulka islaamiga ee degmada tieglow balse martiqaadka iyo gogasha waxaa iska lahaa ganacsatada degmada tieglow waxaana ganacsatada ay sameeyeen martiqaad heer sare ah waxaa la yidhaahdaa waxa ugu wanaagsan ee liisku martiqaado waa cad iyo caano goobta ayaana la keenay labadaba waxaana sii dheeraa alaabo alaabo kale martiqaad iyo qadeen kadib waxaa la guda galay ujeedka la isugu yimid oo ahaa magacaabista guddoomiyaha guddiga ganacsatada degmada tieglow kaasoo loo magacaabay madjanaay cabdi haajir kadib markii guddi loo xilsaaray soo xulashada qofka loo magacaabaya xilkaasi ay isku soo wada raaceen in la doorto madjanaay loona doorto xilkaasi taasoo ugu dambeyntii uu ku raacay maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyo si guud wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadii magacaabista guddoomiyaha cusub ee ganacsatada degmada tieglow waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan balse ugu horreyn waxaa munaasabada kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
rasuulka sal aleh wasalam ma eray laa xasada ilaa fitnatayn walamaa jarsadawmala ilaa lama qof mahane rajulun aataahu llaahu maalan fasallatahu calaa halakatihi filxaq rajul oo ilaahay hoole siiyey barwaago ilaahay siiyey ilaahay nicmeeyey haddana ilaahay ka daray hoolaha ini ka biyo xaga ka biyo ini xoola xaga ka biyo ilaahay ka daray wajuuhadeelanka taragale maalkaas biyo inta ku biyo inta ku biyo inta ku biyo yacni wajuuh kastoo ilaahay raali ka inka bakhiilaan on hormarsadow ilaahay subxaana wa tacaala aakhara ini kumooda fadahayo ilaahay in hormarsadahayo ni oo saxiix ah ka dhiibadaayo yaalabaahanyowa rajul lanka kalena maha rajulun aataahu llaahu alxikma rajul ilaahay siiyey xikmo ilaahay siiyey dadka baraayo dadka ka xukumow guddoomiyaha cusub ee ganacsatada ay doorteen oo munaasabada ka hadlay dhankiisa ayaa ganacsatada ka codsaday inay la shaqeeyaan weliba si diiran lankii haddoorateen aan ahaa kallay siinwelisinkufadey wada shaqeen waan anin halkii anilay giibi kulley ilaahay in fudusahay dadkii ganacsatada haayi xafladan geedka inta ku dhiidi oo antan qarasha ka bahi hadee kolley lankii ha ka bahi madjinaaya nagdi ilaahay helshay helkii usagaadi alla anfudusaay qaar ka mida guddigii ganacsatada ahaa ee loo xilsaaray magacaabista guddoomiyaha oo munaasabada ka hadlay ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyey qaabka doorashada ay u dhacday iyo cidda ugu dambeyn ay magacaabeen geeka xaflad aad un qurux badan qabsanay xafladaas oo maybwaha una maybwaa dadka badanaa una intiniga daydan maybwaa dhii korta xalfadaasoo eed lahan agaasimi eedna maybwaa naska waafaqi lan una maybwaa noomad ahoo oo ganacsigana walwiinku gordaayo unuuna maybwaa walbadan manin taradoona leena una dooranaya aaminsana marka mayba lahaa mas-uul ha ka dhowaaw ganacsigii oo maybwaa geeka tiyaglow oo adalakii wareegihii oo ma aragne mas-uuliyaddaasna mas-uuliyad eedan weyn ata say ganacsiga aan hormarii fadi oo mayb waa dadka walaalnyogaana mayb waa garabankanada fadi ilaahay kiila kaala lenaan xafladdii iyo doorashadii guddoomiyihii degmada tiyeeglow gaar ahaan waleeyada arday boqol iyo arday kudheedi doorasho arday ganacsiga wal shuuray shuuradii aminaallaahi arday ilaahay arday itixaankii koleyba aan ka laaraaw madjanaay ibdow haajir iyo arday ilaahay arday ha ka saare ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray goobjoogna ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool allaha xifdiyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna waaliga kelimad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadda isagoona dardaaran dhexalgalla u jeediyey ganacsatada
walaalayaal marka maylanaa ganacsatada ma'e keliya tukaankun adkiinfurunya iyo yaalkaadan xamaaladahayd keliya ma'e waajib diineeda sinsaaran ganacsatada muslimiinta kaalintii may haada jartii oo hore oo saxaabadii le taabiciintii atbaacu taabiciintii muslimiintii dhammaan ganacsatada may yoogo ganacsadaayaan adduunya lay raadiyaayana maya dacwadii faafiyaayeen ummata khayrkan ka weeraayeen ganacsatada may ahaan dacway humbaari jiraan ganacsatada muslimiinta langa may lafadeelan daaciya egnagad lang macasi kusugun ama munkar kusugun amba dharshay maana ka dareeraw oo dhulka jiidaw ama foodan jaran wal mukhaalafo sharciya lanka dhihi oo kumuuqut yirshay kumuuqut hoobkiinkooy ama gerki hiiraw maylafada inaad dacwad kugudad daayata dacwad inaad kugudad inaw ilaahay haang moogol lang muslung awata walaalow haang marka maana ilay ganacsatada dadka baadiyada iyo muslimiinta dhan inta ka hirinyiin maana dukaamada kooyaan hoob dadkan dhan ducaad nagadaan sida saxaabada haada jaraan dacwad walbadan isku bedela khayr badana mana hadalkan ilaahay qabuula dadka siiya mana ma walilanka hoob walba haysado ganacsi bilayo dhaqaale bilay hogono ma dadka iska jeelin mana wal jeelin tasma dadka maxabin haayang mana lanka ganacsiga maal qabeenka mayr may waa warshay siibaan dareere mana marka may waa inaad khayrkan ku faa'iidaysid si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha loo doortay guddiga ganacsatada degmada Tieglow ayaa looga fadhiyaa isbeddel dhanka ganacsiga ah iyo sare u qaadidda kaalinkooda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika oo ganacsatada ay door muhiima ku leeyihiin ugu dambayntiina kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday degmada labaatan jirow wuxuu ahaa kulan muhiimaha oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha hariin oo ka mid ah beelaha dega wilaayada xafladdii gebagabada kulankan oo lagu qabtay degmada labaatan jirow waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan kulankan waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamigaha ee baay ay u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha hariin taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddo sagaal maalin oo uu socday kulanka ayaa la isdhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha hariin ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodobka koobnaa in beesha hariin ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay horey ugala ballantay allah beesha hariin diyaar ma u nahay in diinta islaamka aan ku difaacno maalkeenna nafteenna iyo xooggeenna diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay qodobka labaad waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadala diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka ridada koonfur galbeed si gaar ah hogaamiyaheeda murtad cabdilcasiis maxamed lafti gareen waxayna beeshu ugu baaqaysaa inuu allaah u towbad keeno xubno kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda ka dhacday degmada labaatan jirow waxaana ka mid ah suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin unuun haddii oo ana hogaankii beele runtii aragahaayna gaalada dhibaatada onayta marka dadka muslimiinta ee meel kasto yuruwan iyo kahayta aragahayn biidni illaahi tacaala ballan noo eeha fisqigiin fasaadiin baadilkiin barbagaankiin kufrigiin insha allahu tacaala ummatu muslimiinta intiisan ka fidii doon haddii ana hogaanka beela reer hariin allahu akbar insha allah ini jihaadkan nafci maalka biina diyaarangana ini gaaladan marka berdan diyaarangana ini gebroni nin gurin diyaarangana ini meel alle meeliyo haga galaaya mujaahidiinta hal hariirinoo anshaagna diyaarangana
sheekh fu-aad maxamed kalaf oo kelimad muhiima ka jeedaya xafladda gebagabada kulankaas ayaa waxa uu beesha hariin uu kula ballamay inay garab istaagaan jihaadka ka socda bariga afrika maanta hariin baan la joognaa beeshaan walaalahaya annagoo wada soconno ayaan tawxiidka raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah adduunyadoo dhan baan ka taagi doonnaa biidni illaahi tacaala biidni illaahi tacaalaa gaala ma na hor joogsan karto allaah baa nala jira gaalana ma hor istaagi karto beesha hariin waa halyeeye wey abnaa'u shuhada wey shuhado badan baa ka soo baxday maantana beecadii waxay ku dhacday in gaala lala dagaalamo tawxiidka gargaaro beesha hariin iyo mujaahidiinta wada socdana allaah baa noo hiilinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alciza ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beesha harin iyo wilaayada ayaa ugu baaqay in beeshu ay ka soo baxaan waxyaabihii lagula ballamay ayna adkeeyaan qodobada bayaanka may eed iyo eedgeedkan ka faraxsanaa runtii boqol iyo dhowr qof oo hoon iyo waraasale ah beelo reer harin oo acyaantii iyo walgorodkii reerka ah degmada labaatan jarow degmada baydhabo eeriyadan dadka inkama muuqday oo mayla arhaay uuse hogaan diineed haay hogaan dhaqan haay hogaan tela haay hogaan ra'yi iyo walgorod iyo ahlulxalli walcagdagale arra kore ah ani meelan wada fadhiyaano go'aankan khasaaran ani ballanqaadan intaasay dhagna markhaatanin kunagadan ana farxad gaara waa ingata marlamaadi marsadahad ma igmaha nagay akhyaartii maybu ah kulankana ha ajiibti go'aankii qaraarkana deerti talaadii wanaagsanayti iyo duruusi wanaagsanayti inta ka qaadati kadibna go'aankii qaraar deerti kadibna mayla arraay diyaar agnagati ini fulido tafidido waana ka dhagaajida hogaanshii dhaqanka ka horreeyaan ee culammadii akhyaartiya dhammaantiyoba maysan lana jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala shayaaiin iyo walkasta xun ilaahaysan ku ilaaliyo khayr iyo wanaag dhammaantiisna ilaahaysan waafaji tabaaraka watacaala anti luunsanoo reerka kumadeena ilaahay hidaaye iyo hanuun khayr qaba hesiyo anta mayla raayus ilaahay hanuun la doognana si degdega ilaahay ninku qabada subxaanahu watacaala jazaakum allahu khayran kulankan ayaa daba socda kulamo toddobaadyadii u dambeeyey dhex marayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo inta badan diiradda lagu saarayay garab istaaga jihaadka iyo sidii beelaha dega baay ee nafiimaal ugu bixin lahaayeen jihaadka ka socda bariga afrika dhegeystayaal warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga andalus xilligan waa inaga intaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته